qur-aanku qofku markuu qur-aanka barto qur-aanku qofka iimaanku u biirinayaa qur-aanku qofka xishoodkuu barayaa qur-aanku qofka akhlaaqdiisu u dhisayaa qur-aan madaarista baa layidhi haddii man fataxa madarasatan aqfala sijnan bay idhahdaan culummadu qofka madarasad qur'aan lagu dhiganayo meel ka furay waxay ka dhigan tahay jeel buu ninkaa ummadda ka xidhay leanna jeelashu meel lagu soo islaaxa ma aha meesha ummadda ku islaaxaysa waa madarasadda iyo masaajidda weeyaan in ummaddu masaajidda ay soo gashaana dacwadda u sababa in dadku ay madaarista ku soo xidhmaanna macallimiinta ayaa u sababa daaciguna dadku masaajidda ku soo shubaya sida ay qasabadu biyaha ay barkadda ugu soo shubayso ayuu daaciguna maaragtaanay masaajidda ummadda ku soo camirayaa macallimkuna dadka ayuu ku soo xidhayaa maaragtaanay qur'aanka marka qur-aanka ummaddu islaaxiyaa haddaad aragto ummad qur'aanka danaynaysa qur'aanka baranaysa qur'aanka jecel madaaristu u badanayso dadkaas waxay ka dhigan tahay dadnimadoodii baa soo noqonaysa fajazaahum allahu khayr macallimiintana waxaan leenahay ha ka daalina dhigidda qur-aanka aad dhigaysaan ha ka daalina laanna ilaahay baa inaga abaalmarin in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin qur-aankan ilaahay cizi buu ku siinayaa dadna ilaahay cizi buu ku siinoo kor buu ugu qaadayaa dadna ilaahay isla kitaabkana hoos ilaahay u dhigayaa dadka qur-aankan bara ee barta ee ku dhaqma ee ummadda ku xakumana ee ka shaqeeya qur-aankana siduu kor u noqon lahaa qur-aanku kor buu u qaadayaa dadka qur-aankan intay bartaan gadaal iska dhigee wax kale shareecad wax kale dastuur iyo nidaam ka dhigtana qur-aanka ayaa la hadhayoo naartuu qur-aanku ku tuurayaa alqur'aanu shaaficun mushafac wamaaxilun musadaq man jacala amaamahu qaadahu ila aljanna waman jacala khalfa dahrihi saaqahu ila annaar nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa kii lahaa qur-aanku waa shaafic weeyaan waa ergeeye ergadiisana waa la aqbalayaa waa maaxilun musadaq waa doodo weeyaanu cidduu u doodana dooddiisa waa la aqbalay waa la rumaysan buu nebigu yidhi man jacala amaamahu qaadahu ila aljanna qofka qur-aanka hortiisa ka yeela qur-aanku jannada xaggeedu u qaadayaa qofka qur-aanka xagga dambe iska dhigana qur-aanku naartuu ku tuuraa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka xagga horag iska dhig macnihiiga waa maxay imaam ka dhiga qur-aanka waxaad baranayso bushaaro bushaaro bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada aniga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa alla horowgaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hanuudaanidugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra